kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan kusoo dhowaada dhegaystayaal warka rediyo warreer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa xalay waxa uu kulan ballaaran oo ammaanka caasimada looga hadlayo la qaatay hay-adaha ammaanka dowladda iyadoona dhinaca kale isla xalay ra-iisul wasaaruhu uu kormeeray qaybo ka mid ah isgoysyada magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulankan uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda arrimaha diinta wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo weliba gaadiidka wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo weliba amniga qaranka wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka iyo weliba nabad tuginda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taliyaha ciidamada xooga taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo weliba qaar kale oo iyana ammaanka qaabilsan kulankan gabagabadiisa ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedadii kulankan ballaarnaa isagoona xusay inay u diyaar garoobeen sugidda ammaanka guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda ammaanka magaalada muqdisho oo runtii duruufo badan oo adag la joo soo maray haddana weli adkaantii ku jira waxaan rabaa inaan ummadeenna aynu la qaybsanno inuu sida uu walwalka ugu hayo uu walwalka noogu hayo bishan ramadaan oo runtii aynu la kulannay faraxyo iyo walwal badan ma aha in ay ku timid shaqo daro iyo inaanan la iska xisaabin maya runtii xukuumaddeennu ilaa iyo sideedii bilood oo ay u dambeeyey oo ay hadda jirtay waxyaabaha mudnaanta u lahaa haddana mudnaanta usii lahaan doona waxa weeyaan ammaanka dadkeena waxaanu xaqiijinay muddo gaaban gudaheeda in askarteenna iyo ciidamadeenna khadnadda oo iga unaanayaan mushaarkooda uu sugan uu noqdo khadnadda dawladda ee anaan cid kale ee anaan aaminin annagoo la dirirayna waxaana xaqiijinno bishii ugu horreysay in mushaarkooda ay si fatni ah u qaataan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bilaha soo socdana in aynu khadnadeenna rayska badan saaran yahay annagoo ku kasaabsamayna inuu si joogta ah ugu socdo waa wax weyn muddo gaaban gudaheed inaanu xaqiijinno in khadnadeenna iyo ciidamadeennu ay toos isu bartaan ayna noqoto inaanu xaqiijinno taa kasoo koob ammaanku gaar ahaan markuu argagixisada khuseeyo waa qaal si loo qaliyo iyo si loo kontaroolaba labadaba si loo hayo iyo si loo qaliyo labadaba
dhinaca kale kulankan oo xilli dambe gaaray kadib ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiintii la socotay waxay kormeer ku tageen ku dhowaad toban isgoys oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kulan dheer la qaatay madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada kambala ayaa labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimo dhowra madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa kulankan ku heliyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya fawziyo yuusuf xaaji aadan wasiiru dowlaha madaxtooyada faarax cabduqaadir iyo weliba safiirka uganda u fadhiya soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen xidhiirka labada dal arrimaha amisom shirka maanta ka furmay kambala iyo madaxda dowladaha ciidamada ay ku joogaan soomaaliya ay ku kulmayaan si looga arinsado arrimaha dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey weli museveni sidii diirnayd ee kambala ay ugu soo dhoweeyeen isaga iyo weliba sidoo kale wafdigiisa sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ayaa la sheegay in warbixin kooban uu ka siiyey dhigiisa dalka uganda arrimaha dalka soomaaliya koob iyo toban bilood kadib waxaana uu ka codsaday were museveni in ciidamada soomaaliyeed uu ka caawiyo sidii ay u heli lahaayeen tababar wanaagsan madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doona shirkan oo ugu mahad celinayo wadamada ciidamadu ay u direen soomaaliya oo dhiigooda iyo weliba maalkoodaba u huray sida soomaaliya marar badan ay ku celcelisay shirkan ka furmay magaalada kambala ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweynaha uganda iyadoona ay ka qayb galayaan madaxweyneyaasha dalalka jabuuti kenya siraleon burundi oo weheliyo madaxweynaha soomaaliya dowladda eritrea ayaa markii ugu horeysay sheegtay inay aqoonsan tahay dowladda soomaaliya kadib markii horey ay u sheegtay inaanay aqoonsanayn laguna eedeyn jiray inay taageerto xarakada al-shabaab danjiraha dowladda etoobiya u fadhiya qaramada midoobay araya desta ayaa waxa uu sheegay inay aqoonsan yihiin madax banaanida dhuleed ee soomaaliya ayna taageersan yihiin dowladda soomaaliya uu madaxweynuhu ka yahay xasan sheekh maxamuud waxaan si buuxda u taageeraynaa dadaalada nabadeed ee xukuumadda soomaaliya eritrea waxay aqoonsan tahay dowladda soomaaliya ayuu yidhi araya dasta uu waramayey warbaahinta maraykanka ambassador arya ayaa waxa uu sheegay inaanay horey u aqoonsanayn dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya soo martay hase ahaatee dowladdan ay tahay dowlad rasmi ah oo dalkeeda matasho sida uu hadalka u yidhi danjiraha eritrea u fadhiya qaramada midoobay ayaa albaabada u furay xidhiirka dowladaha soomaaliya iyo weliba eritrea inkastoo aanu sii faahfaahayn danjiruhu waxa uu noqonayo xidhiirkaasi maadaama eritrea ay godoon ka tahay dalalka gobolka qaramada midoobey ayaa dhowr jeer ku eedeysay eritrea inay taageero milatari iyo mid dhaqaale ay siiso al-shabaab iyadoona eedeymahaasi ay mar weliba gaashaanka ku dhufato eritrea eritrea ayaa sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii madax banaanadeeda ka qaadatay dalalka etoobiya oo ah colaad ay ku dhinteen toddobaatan kun oo ruux ku dhex martay xuduudda labada dhinac sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa toddobaadkan lasoo gabagabeeyay tababar u socday ciidamada booliiska milatariga ee dowladda soomaaliya kuwaas oo afartii bilood ee lasoo dhaafay saraakiil ka socota midooda yurub ay ku tababarayeen dalka uganda ciidamada ayaa ah saraakiisha qaabilsanaa doonta dhanka ka hortaga rabshadaha ilaalada mas-uuliyiinta iyo weliba dhanka maamulka waxaana sidoo kale la siiyey tababaro dhanka maamulka iyo weliba xidhiirka bulshada ciidamadan ayaa noqonaya qeybtii ugu dambeysay ciidamada dowladda soomaaliya ee lagu tababaro xerada milatariga ee bihanga oo ku taala degmada kamwenge ee dalkaasi uganda xaflad loo qabtay ciidamada tababarka dhamaystay ayaa waxaa ka qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka uganda axmed sayid sheekh dirir oo ugu mahad celiyey saraakiisha tababarka bixinaysa iyo weliba dowladda uganda oo dhulkeeda tababarka ugu fidisay ciidamada soomaaliya munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay taliyaha ciidamada dhulka ee dalka uganda kusimaha safiirka midooda yurub ee uganda iyo weliba saraakiil kale oo badan isugeyn ciidamada soomaaliyeed ee tababarka kusoo qaatay dalka uganda ayaa gaaraya saddex kun iyo afar boqol oo askari kuwaas oo raacraac tababarkooda usoo qaatay laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo tobanka halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer maanta ayaa la filayaa in la dhaariyo madaxweynaha cusub ee dalka iiraan xasan ruuxaani oo noqonaya madaxweynihii toddobaad ee dalkaasi xasan ruuxaani ayaa shalay xafiiska kala wareegay madaxweynihii xilka ka degay maxamuud axmedi najaad oo isagu dhammaystay laba goor oo xilka ku guulaystay madaxweynaha cusub xasan ruuxaani ayaa shalay taageero ka helay hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan ee khumeyni xasan ruuxaani ayaa lagu tilmaamaa hogaamiyo taageero ka helay dadka isbedel doonka ah halka uu sidoo kale taageero ka haysto kooxda mayilka adag maadaama uu xasan ruuxaani horey ugu dhowaa hogaamiyihii hogaaminaya kacdoonka islaamiga ayatullaahi khumeyne hogaamiyaha cusub ee iiraan ayaa laga warsugayaa siyaasadda uu ka qaadan doono arrimaha ay sida weyn isugu khilaafsan yihiin reer galbeedka iyo weliba iiraan ee salka ku haya barnaamijka nucleerka kaas oo cunaqabatayn u soo jiiday dalka iiraan oo hadda la tacaalaya hoosu dhac ku yimid dhaqaalaha iyo weliba sicri barar xoogan oo ka jira dalkaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer khiyaartana dhegaysanaysaay xilligan waa nagaynta anigoo maxamed cismaan xabiib ayaa idin akhrinayay waana inoo mar kale haddii alla idmo inta ka horeysa nabadgelyo